Munaasabaddan ayaa ahayd mid ay ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Sohoyo ugu dabaaldegayeen sanad guurada shanaad ee ururka, taasoo ay kasoo qayb galeen culimaawoodiin, dhalinyaro, haween iyo marti sharaf kale. Marshaale Maxamuud Daawud, guddoomiyaha ururka Sohoyo, ayaa sharaxay ururka waxa uu qabto.
ururku saddex waxyaabood ayuu diiradda saaraa mar waa horumarinta waxbarashada mar samafalka marna xoojinta wax- ee, dhalinyarada waana saddexda waxyaabood ee ugu muhiimsan aan is leenahay waad ka shaqayn kartiin waana awoodeen Een, ururka soyiho maalintii magaalada kismaayo laga hirgeliyey ilaa iyo maanta ee, wuxuu u taagan yahay sida ugu yaraan waxa ugu yar ee bulshada u qaban karno inaan u qabano ha noqoto inaan ka qayb qaadano bilicda magaalada ha noqoto inaan ka qayb qaadano waxyaabaha kale ee la xiriira arrimaha bulshada adig wax kasta oo la halmaala bulshadeenna ee wax u taraya ayaan u taagannahay inaan ka shaqayno hadduu ilaahay idmo Guddoomiyaha hay-adda daryeelka bulshada ee Kaalmo, Samafale Iidle Aadan Maxamed, ayaa sheegay in ururka Sohoyo shaqo badan uu qabtay.
Ee, ururka sohoyo waxaan dhihi karaa waa urur dhalinyaro oo waqti badan energy badan u hayo caawinta dadkooda danyarta oo aan markhaati ka ahayn sida ay uga jawaabeen fatahaadihii liinada ay sababtay iyo kumanaankii qoys ee kusoo barakacay duleedka magaalada kismaayo Ee, xaqiiqatan waxqabadkiina wasaaradadu qaar xitaa ma qabtaan sidaan leeyahay iyo hay-ado badan oo mashaariic badan helay maanta haddii la dhaho maxaa qabateen waxaa laga yaabaa dhowr erey oo ingiriish inay kula yimaadaan laakiin waxqabad sawiran aysan hayn marka soo iyo shan sano oo waxqabada waa idin kugu hambalyeynayna cabdinaasir cabdulaahi guddoomiyaha madasha akhriska ee tusmo ayaa uga mahadceliyey ururka sohyo dadaalka ay muujiyeen Ee, waxaan leeyahay ururka soyo dadaal fara badan baad wadaan Ee, waxaad haysaan shaqo xaqiiqatan aad loogu baahan yahay Ee, waajibna ah markii dhan laga fiiriyo oo aad aad annagana naga rideen waajibna saaraa oo aad naga rideen aad baan idinku bogaadinayaa Ee, dee ballanqaadkii ilaahayna wuu idiin dambeeyaa